bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhegaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo tobanka bisha februari sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya duleedka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaal halka uu ku dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab ee gacanta ku haya qaybo ka mida galgaduud waxaana wararku ay tilmaamayaan in deegaan duleedka kaga beegan degmada ceelbuur oo hore ay ugu sugnaayeen al-shabaab ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha degmada ceelbuur oo bahda warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in ciidamada ay halkaasi gacanta ku dhigeen sidoo kalena goobta ay ku dileen hogaamiyihii ururka al-shabaab ee deegaanadaasi waxayna tilmaameen in deegaanadaasi qaybo ka mid a maalmaha soo aadan ay ka samayn doonaan howlgallo ku aadan sidii gacanta ay ugu dhigi lahaayeen goobaha weli al-shabaab ay ka arrimayaan ee ku yaalla deegaanka ceelbuur nawaaxigiisa taliyaha waxa uu waa guddoomiyaha waxa uu intaa ku daray inay jiraan howlgallo sidoo kale ka soconaya qaybo ka mida galgaduud gaar ahaan goobo ku dhow dhow degmada ceelbuur waxa uu intaa ku daray in bulshada ay wada shaqayn wanaagsan la leeyihiin sidoo kalena maalmihii lasoo dhaafay ayse sii tarayeen wada shaqaynta kala dhexaysa bulshada waxauna tilmaamay in ciidamada dowladda soomaaliya deegaanada ay gaaraan waxyaabo badan ay u qabtaan shacabka ku dhaqan deegaanadaasi al-shabaab ayuu tilmaamay in inta badan ay waxyeello ka soo gaarta bulshada ku dhaqan gobolka galgaduud gaar ahaan nawaaxiga ceelbuur waxauna tilmaamay ujeedka ciidamada dowladda inuu yahay sidii ay deegaanadaasi kaga dulqaadi lahaayeen dhibaatada bulshada ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararka naga soo gaaraya gudaha dalkaasi ugandha ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada heegan buuxa la geliyey ayadoona dalkaasi ay ka soconayso doorashooyinka waddanka waxaana wararku ay tilmaamayaan in laga baqdin qabo in ay weeraro halkaasi ku qaadaan rag ka tirsan ururka al-shabaab ama gacansaar la leh taliyaha ugu sarreeya ciidanka ammaanka uganda ayaa waxa uu tilmaamay inay jirto cabsi ku aadan weeraro kaga yimaada dhinaca dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidaa darteedna ciidamada lagu amriyay inay galaan heegan buuxa sidii ay kaga hortegi lahaayeen haddii ay soo wajahaan weeraro ka dhan ah ammaanka oo kaga yimaada dhinaca dhaqdhaqaaqa al-shabaab xilli gudaha dalkaasina looga dareerayo doorashooyinka waddanka uganda ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada ciidamada ay ka joogaan dalka soomaaliya weliba inta ugu badan waxaana inta badan ay ka baqdin qabaan in weerar uu kaga yimaado dhinaca al-shabaab ayadoona dowladda uganda in badan ay ku celcelisay inay ka hortegi doonto khatar waliba oo ka soo wajahda dhinaca al-shabaab baahda warbaahinta ee ku dhaqan gobolka waa deegaanada jubbooyinka ayaa waxay kulan ay ku yeesheen magaalada kismaayo kusoo dhoweeyeen go-aankii wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya iyo warkii qoraalka ee dhowaan ka soo baxay ee isaga bariyeelayso ururada saxaafadda ee isa haysta waxaana ururka saxafiyiinta ay ku midaysan yihiin ee deegaanada jubbooyinka ee jijo ay tilmaameen in ayagu marnaba aysan aqoonsaneen urur saxaafad oo haatan ka jira soomaaliya ayna ogyihiin oo keliya in labada dhinac ee is haysato uu xilalkii ka idlaaday waxayna si adag kaga soo horjeesteen sida ay tilmaameen saxafiyiinta ku dhaqan magaalada kismaayo warar muddooyinkii dabaleysla dhex maraya ee sheegaya in dad deegaanada jubbooyinka ay matalaan ay soo gaareen magaalada muqdisho kuwaas oo kulamo kula yeeshay gudaha magaalada muqdisho cumar faaruuq oo dhowaan maxkamadda sare ee dalka ay sheegtay inuu yahay xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed kadib dacwad muddo qaadatay oo u dhexaysay maxamed ibraahim bakistan oo ah hogaamiyaha garab kale oo ka tirsan ururka nusaja saxafiyiintan oo warbaahinta siyaabo kala duwanee ula hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in haatan ay si adag kaga soo horjeedaan sidoo kalena aysan jirin cid ku matasha deegaanada jubbooyinka saxafiyiinta ka howlgala shir la sheegay magaalada muqdisho inuu isugu yeeray cumar faaruuq waxayna si adag u cambaareeyeen kagana soo horjeesteen siyaasadda cumar faaruuq oo ay sheegeen inuu yahay shaqsi u dhuunduleela kala dirista iyo sidoo kale kala faquuqidda saxafiyiinta soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in haweenay ka mida dadka rayidka lagu dilay habeenkii xalay gudaha degmadaasi iyadoo ciidamada ammaanka ee dowladda ay ku daba jiraan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa shaqhsiga la sheegay inuu ka dambeeyey dilka haweenaydaasi qofka la dilay ayaa waxaa magaceeda lagu soo koobay farxiya waxaana la tilmaamay in dadka deegaanka ay ka mid ahayd waxaana guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmadaasi oo u tilmaamay in dilka uu ka dambeeyey shaqsi magaciisa uu ku sheegay cd kaas oo muran dhanka afka uu dhex maray gabadha uu dilay waxaana la sheegay kadib murankaasi in tuurri uu ku dhuftay taasoo ka haleeshay qaybta sare ee jirka gabadhaasi waxaana la tilmaamay in goobtaasi ay ku dhimatay ciidamada ammaanka ee dowladda ayuu sheegay in haatan weli ay baaritaano ku jiraan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ruuxa gacankudhiiglaha ee falkaasi ka dambeeyey waxa uuna tilmaamay in weli baaritaanka u socdo saacadaha su-aadana laga warbixi doono muddooyinkii lasoo dhaafay maagdegmada afgooya ayaa waxaa ka jiray dilal bareer ah oo inta badan loo geysanayay dadka rayidka ee ku dhaqan gudaha degmadaasi waxay ahayday dhowaan markii askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya si bareera uu toogasho ugu geystay gudaha degmadaasi wiil la sheegay inuu ahaa dadka dhallinyarada gaar ahaan kuwa ka shaqeeya timojarista gudaha degmada afgooya ka gadaal markii sidoo kale muran dhanka afka uu dhex maray maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu tilmaamay inuu ku dhaqaaqi doono sidii uu kaga mashruucaalay uu ugu magac daray dhisa dalkaaga oo ku dhisa hal dollar taasoo u tilmaamay in loo bandhigi doono bulshada soomaaliyeed kan jooga gudaha iyo dibaddaba waxauna sheegay in mashruucan wax badan lagaga bedeli doono xaaladda bilicda magaalada muqdisho sidoo kalena la dhisi doono waddooyinka qaar ee magaalada halka uu tilmaamay in kuwo kale lagu kordhin doono waxaana hadalkani v o eeda u sheegay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waraysi uu siiyey aroornimadii hore ee maanta guddoomiyaha gobolka gobolka banaadir waa ninka lagu magacaabo yuusuf xasan jimcale ayaa waxa uu sheegay in gobolka banaadir haatan iyo wixii ka dambeeya loo istaagi doono sidii dibudhis ballaaran loogu samayn lahaa waxauna arrintani sheegay xilli magaalada muqdisho qayba ka mid uu ka muuqanaya burburkii ay ku reebeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay waxaana shaqsi walba gobolkani soo maray uu ku andaco jiray in wax badan laga bedeli doono xaaladda ka jirta magaalada muqdisho dhinaca kale jimcaale waxa uu soo hadal qaaday dhinaca ammaanka ah ee ciidamada ammaanka waxauna tilmaamay in haatan uu soconayo qorshe cusub oo ammaanka lagu xaqiijinayo xilli qayba ka mida magaalada inta badan laga sheegay inay ka jiraan falal amni darro kuwaas oo sababa mararka qaar waxyeelo soo gaarta dadka rayidka ah waa yuusuf xasan jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho hadalkiisan ayaa imaanaya xilli qayba ka mida magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay ka soconayeen ololo dhanka nadaafadda ah oo kor loogu qaadaya bilicda magaalada muqdisho taasoo hore u sheegeen maamulka gobolka banaadir in lasii dardargeli doono wararka naga soo gaaraya qayba ka mida gobolka bakool ayaa waxa ay tilmaamayaan in laga dayrinayo xaaladda nololeed ee ka jirta xudur iyo qayba ka mida waajid oo haatan go'doonno ugu jira ciidamo taabacsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana wararka intaa ay ku darayaan in maalmihii tagay ay jirtay dhibaatooyin dhanka nolosha oo deegaanadaasi laga soo sheegayey wararka laga helaya waajid waxa ay tilmaamayaan in gebi ahaanba hakad uu galay xaaladii dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee degmadaasi ka gadaal markii dukaamada qaar laga waayay wax lagu iibiyo waxaana dadka qaar la sheegayaa inay ku adkaatay nolosha oo ay haatan ka micimbidayaan mid ka wanaagsan sidii ay ku heli lahaayeen qaar ka mida dadkaasi ayaa la sheegayaa inaysan awoodin xataa inay isaga soo tagaan deegaankaasi dhibaatooyin dhanka amniga ah oo ka jira waddooyinkii la mari lahaa oo u go'doonsan ururka al-shabaab degmada xudur mas-uuliyiin ka tirsanna waxay hore ugu baaqeen dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha samafalka in si deg dega gurmud loola gaaro maadaama ay haatan sii yaraanayaan xoogaagii yaraa ee halkaasi kal hore ay gaarsiiyeen dowladda iyo sidoo kale hay-adaha samafalka ee dalka ka jira dhibaatooyinka dhanka nolosha ee ka jira deegaanada xudur iyo sidoo kale waajida ayaa waxa ay yihiin kuwa ay si aadah qaati haatan kaga taagan yihiin bulshada ku dhaqan kuwaasi oo la daaldhacayo dhibaatooyin dhanka nolosha oo soo wajahay tan iyo wixii ka dambeeyey markii halka gacanku-oyntooda lagala wareegay dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab ugu dambayna ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxaa si aada loo xaqiijinayaa ammaankooda iyadoona haatan ammaanka ay ka qayb qaadanayaan laguna soo kordhi eeyaha wax baara waxaana arrintani walaac badani ka muujiyay bulshada ka dhuufta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska sida gaarka u tababaran ayaa la arkaya iyaga oo boorsooyinka iyo sidoo kale alaabaha kale ee garoonkaasi laga qaadaya diyaaradaha lala raacaya ku baaraya eeyaha wax baara kuwaasi oo aad ku arkayso gudaha garoonka iyo sidoo kale bannaanka kore oo ay ku baarayaan eeyahaasi gaadiidka iyo sidoo kale alaabaha kale ee gudaha garoonkaasi lala gelayaa qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa garoonka ka baxaya ayaa waxa ay tilmaameen in arrintani ay dhibaato ku tahay dadka soomaaliyeed gaar ahaan islaamnimadooda waxayna tilmaameen in soomaaliya ay yihiin dad islaam ah suurtagalna aynahayn haatan in ammaan uu ka qayb qaato ama uu alaabtooda baaro eeyaha oo ay ka baqdin qabaan in uu nijaaseeyo qaar ka mida alaabahaasi oo bulshada ay la raacayaan gaadiidka ama diyaaradaha waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli dhowaan diyaaraddii daalo ireland gudaheeda uu ka dhacay qarax lagu diyaariyey laabtoob kaasi oo qadar labaatan daqiiqo ay diyaaraddaasi hawada ku jirtay ku qarxay inkastoo waxyeele aysan soo gaarin rakaabkii diyaaradda haddana weli waxaa soconaya baaritaanka ku aadan waxyaabihii sahlay in diyaaraddaasi gudaheeda lala raaco walxaha qarxa xilli garoonka la ogyahay ammaankiisa in si aadan loo adkeeyo warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa waxaana warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh